anigoo ah afhayeenkii nabadoonada gobolka sanaag nabadoon cabdiqani maxamuud faarax dhowaantan waxaan ka imi deegaanka gobolka sanaag waxaan soo maray deegaano fara badan sida deegaan xeebeedka degmada hoos hoos yimaada degmada laasqoray oo ilaa lixdan iyo laba tuulo aan kusoo maray lug iyo buuraleda calmadow qeybo ka mid ah halkaas oo aan u kuurgelinay xaaladeeda amniga aad ba xaaladeeda amnigu halkaas u fiicnaa oo wax dhibaataa iyo wax caqabada kama aysan jirin waxaanana ummadda u cadeynaynay dad maxaanku rahdayeele khalkhal iyo buuq iyo waxaasaa ka jira marka xaaladda amni horta gobolka xaaladiisa amni aad buu u fiican yahay wax dhibaataana kama jiraan xagga horumarka iyo maxaanku rahdayey dhaqaalaha iyo arrimaha caafimaadka iyo arrimaha bulshada unba bulshadu isku tashi bay ka wadaa aad gobolka hadda waxaa looga hadal hayaa uga socday contribution ballaaran oo dhaqaale ah oo loo urinayo wadada ceeldaahir ceergaabo marka arrintaas aada loogu mashquulsanaa waana mahadsantii waa tahay marka gobolka sanaag oo kale laga hadlayo puntland waxauu ka mid yahay gobolada puntland iyo somalilan labadaba ay ku muransan yihiin sidaa la socota dhowaan waxaa jiray khilaafaadkii ama muranadii dhinaca xuduudda ee puntland iyo somalilan iyo dib usoo cusbanaaday gobolka sool meelo badan wax ka jira waa la socota marka sanaaga oo kale sidee arrimahan saameyn ay ugu yeesheen
aad baa u mahadsan tahay maxamuud cabdi ibraahin su-aal muhiima baa i weydiisay walaal gobolka sanaag laguma muransanaa gobolka sanaag waa meel puntland si buuxda gacanta ugu hayso waa meel puntland ay ka arrimiso ma ahana wax wax layska sheegto ee waa u dhalasho iyo dhaqangelin iyo xukun gobolka sanaag xuduud buu leeyahay cidda meelaha ka hadlaysa oo dhumaaleysatada gobolka u joogta sidii dad dhowaan warbaahinta ka hadlayay oo cuqaasha af la gaadeynayo kale waxaan u sheegi lahaa inay tagaan maxaanku iraadayey meelaha ay ka madax bannaan tahay somalilan ay xukunto somalilan anagu dad walaalahayaa weeye maamul bay samaysteen hargeysay degan yihiin gobolka sanaag xuduudiisa waa la yaqaanaa waa gar adag iyo ceelaf weyn ceergaabo anigu waa tegey yaan been laysu sheegin afkaygana maalina soo mari mayso somalilan baan ahay anugu nin puntland daro soomaali ah baan ahay haddii iyaguna ay soomaali noqdaan waa ka mid noqonayna laakiin intay dee soomaaliya gooni istaag ay ku dhawaaqayaan anagu ma aha waxaanu qaadi karno soomaaliya siddeed iyo labaatan sano bay burbur kusoo jirta oo maanta anagu meela ku kala kaxayno oo magacyo u kala yeelo ma garanayno marka gobolka sanaag waxaa si buuxda ugu haysa gacanta puntland ciidamadii puntland baa jooga saraakiishii puntland baa jooga odayaashii dhaqanka oo anigu aan ka mid ahay odaladii baa joogta madaxweynaha puntland waa adiga arka mashaariicda uu u baaskareeyey oo islamarkii xafiiska yimi u baaskareeyey sida dardartale weli uga socdo oo mashruuca ugu ballaara ee puntland aad ay bixiso shantii sano waa tahay laakiin adoo taa iyada ee muxuu ahaa sheegaya haddana waxaa jira waxyaabo jira oo ay ka mid tahay in muuse biixi oo hadda madaxweynaha somalilan ah in horey loogu soo dhaweeyey sanaag marka sidee loo oran karaa marka sanaag waa gobol puntland boqolkiiba boqol ay maamusho aad baa u mahadsan tahay su-aashaasna waa su-aal aan filayey su-aashaas waa ogsoon tahay musabixi cidda gobolka kusoo dhaweysay shakhsiyaad dana gaarala bay ahaayeen musabixina intuu joogay waa ogeyd oo wuxuu joogay laba saacadood wax ka yar buu wuxuu istaagay geed yube iyo hadaftimo u dhaxeeya oo marya lagu xirxiray oo lagu soo dhaweeyey oo halkaas sidii qof maxaan ka waraadaa dhiig qabo oo kale halkaa qada lagu sameeyey waa taad ogsooneed ee arrintii ka dhacday doorashadii markii ay dhacaysa sanaadiiqda la keenay hadda lagu dooranayay anugu waxaan ku sugnaa yubbe baan ku sugnaa iyo carmale wax doorasho iyo wax codoo ka dhacayna midna ma ay jirin yaanna been laysu sheegin haddii ay dee ka talin lahaayeen waa arkayseeno dadkii guryahooda shirka jaraa'id ku qabanayay baa lahaa somalilan baanu u shaqaynaa mushaharkooda u danaysanaya marka maxaan ku rahdaa madaxda puntland waa ta arkaysa wasiirkii amniga wasiirkii federaalka wasiirkii wasaaradda waxbarashada xildhibaanadii ra-iisul baarlamanka puntland intuba waxay ku sugan yihiin ra-iisul baarlamanka puntland wuxuu guri uga dhisan yahay hadaaftimo kale maxaan ku rahdaa intuba waxay ku sugan yihiin magaalada baran iyo xingalool iyo intaas wada degan yihiin waa garta marka dhinaca kale xaalad abaar baa soomaaliya meelo badan ka jirta marka gobolka sanaag sidee ay abaarta u taabatay aad baa mahadsan tahay gobolka sanaag waxaa ka jirta abaar baahsan sidaynu ogsoonahay sanadii dambeba soo noqnoqonaysay waa qadar rabi laakiinse xaaladda abaartu sanadba sanadka dambeeya oo kasii daraysaa dowladda puntland runtii waa ku ammaanaynaayo abaartii simo oo kale ama ama haddeerba wax fiican bay ka geysataa laakiin xaaladda abaarta gobolku iyo maxaanku raday iyo dhaqaala darada ka jirta aad ba u liidataa u hooseysaa biyo la-aan baahsan baa ka jirta gobolka waxaan ugu baaqayaa dowladda puntland iyo hay-adaha samata bixiyaba maxaan ku rahda arrimaha ka shaqeeyaba inay si dhaqsa ah dadkaas uga warhelaan oo caafimaadka iyo biyahaba ee si dhaqsa ah loola gaaro marka biya